runtii waa mahadsan tahay waraysiga waa la socotaayo waxaa lagu jiraa waqti gabagaba ah waxa ugu muhiimsan runtii oo fadhigan hadda madaxda qaranka isugu yimaadeen oo aan u malanayo inuu yahay fadhiyadii ugu dambeeyey ka hor doorashada laba kun iyo lix iyo toban waxa ugu iimaysiin waxay tahay arrimo kaloo laga hadlayo way jiraan oo arrinta securityga nabadgelyada ay kamid tahay iyo amniga laakiin waxa ugu muhiimsan oo hadda laga hadlayo waxa weeye sidii doorasho ay udhici lahayd sida waktigan kala guurka dalka looga gudbin lahaa doorasho xor oo xalaalaha oo wanaagsan oo dadka soomaaliya ay ku qanacaana la dhici lahayd dalka arrinta ugu muhiimsan oo ama noqoto dhismihii guddiyaasha dhamaystirkoodii ama ha noqoto qaabki doorso u dhici lahayd meelaha ka dhici lahayd iyo dhadhaqaanihii lagu hirgelin lahaa ee doorashadaa sidii loo isbarmeel dhigi lahaa arrimahaas ugu muhiimsan wax hadda laisugu laga hadlayo waxaan warar ku helaynaa in qarashka loogu talagalay qabashada doorashada gaar ahaana soo xulista xubnaha labada aqal ee baarlamanka in ay ku kacayso lacag ku dhow lix iyo toban milyan oo dollar oo aanay weliba ku jirin markaasi arrimaha sugidda ammaanka ama qarashaadka sugidda ammaanka ku bixi doona lacagtaasi xaggee ka imaaneysaa
balsina waa la socotaayo doorashada inay ka duwanta doorashooyinkii kale waxaa laisu keenayaa ergooyin ilaa afar iyo toban kun oo qof ah oo dawlada kala duwan marka laisugu keenayo waxaa laisu keenayaa oo madax dhaqaneedyadii dalka waxaa imaanaya xildhibaano dad doonayo oo kala duwan oo tiro badan waxaasoo dhan maareynteedu waxay u baahan tahay dhaqaale ilaalinta iyo securityga iyo nabadgelyada goobaha iyo meelaha ay ka dhacayaan doorashooyinka waktigeeda waxay u baahan tahay kharash casriga badan marka dhaqaalahaasi dabcan dhanna wuxuu ka imaanaya dadba dad dowladda soomaaliyeed ama ha noqoto dowladda dhexe ama ha noqoto dowlad goboleedyadiiye isku tashi in la isku tashado oo doorashadaasi wadanka dabcan doorashada waxaa samaysanaya soomaali weeye cidda udhacaysa soomaali weeye cidda ku dhisanaysa dowladnimada soomaali weeye marka in anagu dhana isku tashano dhanka kalena saaxiibada beesha caalamka wixii ay naga taageeri karaan ay nagu taageeraan marka waxaan isleeyahay labadaas qoloba waa ku tashanayna isku tashi dhanka iyaga ah iyo beesha caalamka oo aan jecelnahay inay nagala qayb qaataan
waxaa la filayaa in bisha agosto ay noqoto waktiga labada aqal ee baarlamanka dhismahooda iyo doorashada madaxweynahaba ay dhici doonaan taasi hadda agost waa lagu jiraa umana muuqato inay suuro geli karto goormaad is leedahay way dhici kartaa dhismaha labada aqal iyo doorashada madaxweynaha ani qiyaastayda hadda go-aanka madambaysahoo nolosha kasoo baxay ma uu jiro laakiin ani qiyaastayda waxaa is leeyahay laba bilood inaan ka badnayn waa lagu dhamaystiri karaa waxay ila tahay hadda barnaamijkii intiisii kale waa meel fican buu marayaa guddiyadii heerkooda waa dhisan yihiin guddiyadii heerkooda waa dhisan yihiin guddiyadii kale kale oo iyo waktigood waa soo dhamaystirmaya ama ha noqdo guddiga khilaafaadka ama ha noqdo guddiyada kale oo kale oo muhiim u ahaa doorashada marka waxaa is leeyahay haddii si fiican loo shaqeeyo laba bilood gudahood inay kusoo kusoo dhamaystirmi doonto ayaan rajeynaya insha allah maamulada qaar weli soomaaliya dhamaystirmin sida hiiraan iyo shabeellaha dhexe maxaa laga yeelayaa arrintaasi waa arrin u baahan farsamo gaar ah waxaa kole hadda hawlna waa socotaa oo dhamaystirka labadaas gobol hawl fiican baa ka socota sida aan warsinta ku hayno insha allah waxaan rajeynaya labada bilood gudahooda in maamulku dhismo haddii uu dhismi waayana dabcan sida somaliland oo kale waxay ubaahan doontaa special arrangement amase qaab gooni ah oo arrintaasi loo loo farsamo gaara waa in la helaa oo arrintaasi wax lagaga qabanayo marka haddii intaa labada bilood gudahood wax ku dhismaana alxamdulilah haddii ku dhismi waayena waxaan isleeyahay waxay u baahan doontaa arrangements iyo tab gaar ah oo arrintaasi lagu hirgeliyo insha allah mudan waxaa jirta in xubnaha kaatumo uga mid noqonaya labada aqal ee baarlamanka kulankiinii waxoogaa isfahamwaa ah uu ka yimid ma jirtaa taas wax ka jira arrintaasi ma jiraan wax khaatimo la yidhaahdo shirka laga hadlay walaashid ma ay jiraan waxaas waa iska war suuq waan u maraynayaa shirku si fiican buu u socdaa madaxdana si fiican bay u wada shaqeynaysaa wax dhib ahoo dhexdooda ka jiraana ma jiraan wax aragti weyn lagu kala duwan yahay ma ay jiraan wax khaatimada lagu soo qaado shirkaan ma jiro goormaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo shirka
waxaan rajaynayaa in ilaa maanta waa jimca ilaa bili sabtida ugu dambeyn waxaan filayaa anaga hadda shirkaas inuu soo dhamaanayo soo gabagabayaan baan u malaynayaa kolley wixii intii badnayd hawlahaasi waa gabagabo maraya ilaa haddana waxa qabada hoojiyay ma jiraan